دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duurnimo idaacadda islaamiga ee alfurqaan oo qodobadiisana waxaa ka mid ah meydadka ciidamo ka tirsanaa dowladda federaalk oo xarakada shabaab almujaahidiin ay shalay ku laysay deegaanka budbud ee gobolka galguduud ayaa weli halkaa daadsan iyadoo gobolka iyo deegaanada kaleba si weyn looga hadalhayo dhacdadaas maxaabiist maamulka puntland u xiran ayaa waxay ka sheekeeyeen dhibaatada xabsida maamulka ka arrimiyo dadka maxaabiista ah loogu geysto diyaargarow ku aadan munaasabadda ciidulfidriga ee nugu soo wajahan ayaa laga dareemayaa wilaayadka islaamiga ah in ka badan labaatan askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ayaa dhimashaya dhaawaca waxay ku noqdeen howlgallo iyo weeraro ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay ka fuliyeen muqdisho iyo qaar ka mid ah gobolada dalka bulshada ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose ayaa si diiran waxay u soo dhoweeyeen weerarkii lagu laayay ciidamada dowladda federaalka ee ku sugnaa deegaanka budbud ee gobolka galguduud intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kontumeeye askari oo dowladda federaalka looga dilay deegaanka budbud ayaa weli halkaa daadsan meydadka ciidamada dowladda federaalka oo isku barkaday dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka budbud ee gobolka galguduud ayaa xalay halkaa ku baryay halkaas oo dugaagu isku warsaday bayaan horudhac oo ay soo saartay xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay ku sheegtay in konton ka tirsan askarta dowladda federaalka ah oo qaar saraakiil yihiin ay ku dishay dagaalka ka dhacay budbud islamarkaasina kow iyo toban gaari oo ciidamadu ay wateen ay noqdeen wax la gubay iyo wax ay milkisay haraadiga ciidamada dowladda federaalka ayaa waxay u carareen dhanka deegaanka ceel cali axmed iyo degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa xusud mudan inay jireen ciidamo cararay oo dhabaha loo galay kuwa oo qaarkood la dilay dagaalka shalay ka dhacay budbud oo camaliyad nafqurnimo ah ku bilowday ayaa wuxuu ahaa mid aad u culus islamarkaasina diryaanka hubka la iswadaarsanayay waxaa laga maqlayay saddexda gobol ee deriska ah ee galgaduud hiiraan iyo shabeellaha dhexe taliska milatariga dowladda federaalka ayaa horey waxa uu sheegay in ciidamadooda aan la ley karin taliyaha ciidamada dowladda federaalka ah korneyl biixi ayaa horey waxa uu sheegay in ciidamadooda aanay xarakada shabaabulmujaahidiin mar dambe lay doonin siduu hadalka u dhigay arrintaas cashar baanu ka qaadanay ayaguna way og yihiin hadday raganimo leeyihiin marna baan ha soo weerin ciidamadayada meelaha ay ku jiraan way og yihiin waxaanu go-aan ka gaaray ciidan ay soo weerari karaanba inaana meel dejin ciidamada meeshu ugu yar waxaa degan ciidan aada u fara badan oo halkaan tiradiisa aana ka sheegi karin aan ka sheegayn sidaas awgeed ma dhacaysa mar dambe in ay u suurowdo haddana xogtoodaan helay sirtoodana waa helay dagaalkoodiina waa barno maalinba maalinta ka dambaysa khibrad baa nooga siyaada marka shabaab mar dambe ciidan xoogga dalka soomaaliya ma suurogelaysa haddii ilaahay yidhaahdo inuu ama ama laayo ama u soo dhuunto ama u hanjabo midna dhowr maalin kadib markii hadalkaa laga duubay ayaa shalay galab ciidamadiisa lagu xasuuqay deegaanka budbud marka laga soo tagay ciidamada noqday wax dhintay iyo wax dhaawacmay iyo wax cagaha wax ka dayay ee budbud ku sugna waxaa culays weyn dareemaya ciidamada kale ee iyaguna fariisimaha ku leh degmada galcad oo budbud ay deris yihiin ciidamadaas ayaa waxay ka cabsanayaan in sidii saaxiibadood oo kale lasoo weeraro dharaar cad oo cagta la mariyo xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa la sheegay in ciidamadeedu ay gaafi wareegayaan jihooyin kala duwan oo ka tirsan gobollada galguduud iyo shabeellaha dhexe taa ayaana cabsida ku sii kordhinaysa ciidanka galcad ku sugan weerarka shalay ciidamada lagu laayay ee ka dhacay budbud waxa uu mar kale dhabarjab ku yahay dowladda federaalka ah oo ciidamadii ay soo duulaan gelisay in badan oo ka mid ah la laayay bilihii lasoo dhaafay niyajab xoogle ayaa ka jira xafiisyada dowladda federaalka ah iyadoo madaxweynaha iyo saraakiisha gacanyareyaashiisa lagu dhaliilayo inaanay khibrad ciidan lahayn islamarkaana askarta ay bohol ku rideen in ka badan labaatan askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ayaa dhimashaya dhaawac waxay ku noqdeen howlgallo iyo weeraro ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ay ka fuliyeen muqdisho iyo qaar ka mid a gobolada dalka maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya khasaare kala duwan ayaa dowladda federaalka ku gaaray howlgallo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaan ku horeyna weerar shalay ka dhacay diigaan lagu magacaabo cali yabaal oo hoostaga degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud waxay mujaahidiintu ku dileen toddoba askari oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka halka ay ku dhaawaceen kow iyo toban kale ciidamadan ayaa doonayay inay tuulada oo kaabiga ku haysa ceeldheer ay dhac ka geystaan dhanka magaalada muqdisho haddaan eegno waxaa habeenkii xalay ka dhacay weerar qarax ah oo lagula beegsaday fariisin ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka tabeelaa sheekh ibraahim waxaana ku dhaawacmay saddex askari sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen xarunta laanta tawfiiq ee degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho lamana oga inta uu la egyahay khasaaraha jabooyinkana ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku weerareen xerada askarta jubbaland ee deegaanka baarka ee u dhow kismaayo waxaana xogta ku helaynaa in duqeyntaasi ku dhaawacmay hal askari isla jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay waxay dagaalo ku qaadeen saldhigga askarta jubbaland ee deegaanka kulbiyow kuwaasoo caawiya ciidamada kenya ee deegaanka haysta sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaalo toos ah ku qaaday ciidamada kenya ee haysta deegaanada taabto iyo hosingow ee jubbada hoose waxaana lasoo warinayaa inuu jiro khasaare walow aan weli la helin tira cayiman howlgallada iyo weerarada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ah kuwa isdaba joog ah oo harsi iyo hoyaad u diiday ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye maxaabiist maamulka puntland u xiran ayaa waxa ay ka sheekeeyeen dhibaatada xabsiyada maamulka ka arrimiyo loogu geysto dadka muslimiinta ee ku xiran mahad cubeyd ayaa warkan inoo haya maxaabiistan oo u badan dhallinyaro sunnadu ka muuqato islamarkaana u xiran maamulka shisheeye kalkaalka ah ee puntland ayaa sheegay inay tacdiib kala duwan la kulmeen intay ku jiraan xabsiyada maamulkaasi waxay ka warameen dhibaatooyin kala duwan oo lagula kacay intii ay xabsiyada ku jireen iyo qaabka dusha looga saaray falal aysan iyagu geysan waxyaabaha ay ka sheekeeyeen waxaa ka mid ah in cijiyaha laga bixiyo islamarkaana khamri iyo xashiis si qasab ah lagu cabsiiyo si ay u bixiyaan qiraalada waxyaabo aysan weligood samaynin waxaa socon qaada baa dadka xusn islaamka loo geysanayaa qofkii waxaa sameynaya uusan ahayn buu qoranayaa qof kasta oo muslima oo garanaya dadka maxaabiistaada dulmi iyo beenta uu socday madaxweynaha puntland waxaa u sheegnaa saas iyo si ka badan in noqokay khamribaa dadkan la siiyaa aniga khamri waa la isiiyey adiya waa naga saaray qofka xashiish baa lagu qabanaya markii video lagu soo fariisin waxaa leeyahay waxaan qiro hadduu qofkii waxaan qiran waayana waraaqad baa loo soo qabanaya waraaqadan akhri baa laleeyahay ilaa nafta ay ka baxayso markuu diido meeshii tartiba loogu cilmiyaa keliya shaqadan waxa weye waa kaasa ninkaasi hadalbiya dhibaatooyinkan iyo dhibaatooyin ka badan oo tabta anoo xiran oo baraagle dhexdeeya tabta anoo xiran tuubo hoosteeda ifaysanaya bac madaxa ay ku jidho oo oo tuubada hoosteeda lagu harfanayo dhibaatooyinka aada u baran baayay ayaa la igeystay mid ka mid ah ragga maxaabiista ah ee u xiran maamulka puntland ayaa ka sheekaynaya tacdiibka kala duwan ee maxaabiista loo geysto iyo magacyada askarta joogta xabsiyada ee dadka dhibaataysa annaga waxaa na baaray cabtooybi ahaayeen mooryaan baana baadhay oo raadinaya darajo iyo magac raadinaya somaala garan marka waxaan dowladda puntland ka codsanaynaa dadkii waxa weeye dadkii aad noo soo dibeen ayaga dib u baar annagana dib noo baar waxa weeye wax waraaqa ah qoran oo rasiid ah oo laga soo qaatay qaybta ama saldhigga dhexe laga soo qaatay dad kasta oo qaybaha ay sheeg laga diriyey hayi baa inta la keenay baa dadka lagu barayey sidii qur-aanka inta loo baro baa fidyada lagu duubiyey dhibaatooyinka lii geysta waxaa ka mid ah hargee lagu xiray waa kuwaas waxaba hargee lagu xiray waxaasa ujeedaan waa sigaarkii lagu dumin jiray sigaarka lagu dumin jiray waxaas waxaa hashtarig camal baa la isticmaalay hashtarig ahaan baa la isticmaalay waxaasaa ay galay niman badan oo kala duwan bay ahaayeen waxaana ka mid ahaa khadar jaamac caabdi khadar ogaadeen buu ku caan yahay waxaa ka mid ah saciid salaad waxaa ka mid ah maxaa cabdul cabdulaahi waxaa ka mid ah axmed radgoob waxaa ka mid ah ninka la axmed shinucas waxaa ka mid ah axmed qod madow baa ka mid ah waxaa ka mid ah cali maxamed cali cali buush ninka la yidhaahdo dhammaan nimankaasoo dhan waa dadka i jir dilay oo dhibaatada i geystay waxaan sidoo kale mid ka mid ah dhallinyaradan maxaabiista ah ayaa isaguna tilmaamay in lagu sheegay inuu ka tirsan yahay al-shabaab sidaa awgeedna loo dhibaataynayo ayadoo weliba lagu eedaynayo falal uusan weligiis geysan wuxuuna caddeeyey inuusan weligiis xataa ka mid noqon al-shabaab kaga faaidaysanayaa horta marka koowaad inaan al-shabaab ahayn kiiska jawaab faalax aadoo laga haysan inaan beri ka ahay waana ka akhrinaa geesoo taagan waxaa si khaas ula hadlayaa inta faamiga jawaab faalax aadan maalinka aakhiraya adduunka loo soo taagamiyo inaan jawaab faaraxan aadamay kiiskaasna aan waxa ka ognahay waxaan ku dhaalayaa kiiska horta inaan markuwa beri ka ahay wallaahi wallaahi tallaahi kiiskaa beri baan ka nahay inaanan gelin inta labaadna waxaan ka hadlayaa waxa jira fiilm in laga duulay oo khadka laga soo dhigay niman tuugaa meel cidlaha saldhiga ashka dhaha muu haystaan qaabay xashiishna la siiyey khamrina la siiyey anagoo maskaxdeeda aysa fadhin video ay naga duubeen waraaqa ay wateen noocan akhriya waxaa jira nin aniga dadka ii yaqaana oo maxamed cabdulaahi la dhaho raya mahad ahaa oo macaan isku faamin aan ahayn oo yiri waxaa ku dadhaa videogan aaska aabbahay wiilo jooga jamaal farxadeed wax ka jiraan arrinta wiilkaan jamaal farxadeed aaska aabbahay kuma arag mana jiro wax ka jira xaqiiqa waa saas maamulka puntland oo ay dadka qaar ugu yeeraan maamulka shahadala dirirka ah ayaa samaystay xabsiyo uu ku dhibaatayo dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed bulshada ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose ayaa si diirna waxay u soo dhoweeyeen weerarkii lagu laayay ciidamada dowladda federaalka ah ee ku sugan deegaanka budbud ee gobol galguduud mar kale maxamed ciise ayaa warkan inoo haya dadka ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose ayaa soo dhoweeyey weeraradii shalay lagu xasuuqay ciidamada dowladda federaalk ee ku sugnaa deegaanka budbud ee gobolka galgaduud waxay si aad ah u soo dhoweeyeen weeraradaas iyagoona u hambaliyeeyey ciidamada mujaahidiinta ee ka qayb galay weerarkaas lagu xasuuqay ciidamada dowladda federaalka waxay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin ayna bogaadinayaan allahna ay ugu mahadcelinayaan guusha uu siiyey mujaahidiinta qaarkood ayaana sidan ku cabiray dareenkooda anigoo ah waxgarad soomaaliyeed oo jooga deegaanka kunyiburow awalan allah subxaanahu watacaala ayaan ku mahadinaynaa allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar walilaahi alxamdu allihii laayay gaaladaasi amba murtadiintaasi laayay oo laayay ayaan u mahad celinaynaa uma waxaan kaloon u mahad celinaynaa mujaahidiintii juhdiga ku bixiyey ee fikirka lahaa juhdi kastaba ku bixiyey iyagana waan u mahad celinaynaa mahadcelintaasi kadib waa soo dhowaynaynaa in murtadiintan labadan beri ummadda muslimiinta dhibaatada ku haysay gaar ahaan deegaanka budbud amba gobolkaasi galguduud qaybihiisa ka mid ah dhibaatada ku haysay in sidaa loo galo waan filanaynay waana soo dhowaynaynaa aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay waayo waxay carrabtuur u yihiin gaalada ku soo duushay waddanka gaar ahaan maraykanka iyo turkida ayay carrabtuur u yihiin الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين إله باكم هاتسن أحد عي أود إلهي أهد أود بشر جيستمع أهن إله كما هاتسن وإله وبهد علينا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وحان فرين وجيدنا يا مرتدين تمروا المشي وهلاك مايا وسيدي baalaleyda dabka ugu daadanayo in ay ka fiirsadaan meesha ay ku socdaan waa jahanabo iyo haawiyo meel laga soo noqonayana ma ahan meel tijaabo lagu gali kara maaha nafta mar hadday go'do waase u go'day qofna qofkii janno loogu talagalay jannada galaa kii naar loogu talagalay naartuu galaa waxaan u fariin u fari lahaa marka inay ka fiirsadaan meesha ay ku socdaan waa jahanamo jahanabana tijaabo ma gasho kawaanta waan ihlaa bulshada waxaan u baaqaya mujaahidiinta garabkooda inay istaagaan ninkii dagaalka qaybgalaayo dagaalku ka qaybgalo ninkii maalka bixinayo maalka uu bixiyo inaan loo kala harin dagaalku wuxuu maraa fiinaalka maraa reebkii ugu dambeeyaa la joogaa gaala meesha hadday waa meesha ugu dambeysa ku go'i lahayd insha allah oo shareecada islaamka muqdisho laga dabaqayo insha allah magaaga aadan macalin cuthmaan muuse abuudijaana kulle ilaahay subxaana watacaalaa deegaanka budbud mujaahidiinta ilaahay subxaana watacaala fadligay guush ilaahay ka siiyey taas ilaahay subxana watacaala ka mahadsan guushaasan awooddaas mujaahidiinta ma ah ilaahay subxaana watacaala ilaahay sii uma bifadli mujaahidiin kulley baktiyo budbud hortay la iska labeliy taasna ilaahay subxana watacaala awoodayo ilaahay inaan ku shukrino lain shakartum lasiidanakum wala in kafartum ina cadaabi la shadiid taas farxaddaas farxad oo ilaahay subxaana watacaala oo mujaahidiinta ilaahay siiyo marka insha allahu tacaala kulley gaali iyo gaalra murtadiin iyo murjifiin iyo munaafiqiin ilaahay subxaana watacaala inaa jibiyo kulliyo wadanka ilaahay subxana wataala inuu nooka saaro runtii waxay ahayd guul taariikhiya runtii ani runtii macnaha shuxuurteyda aad iyo aad baan ugu farxay markii salaada casir aan soo dukaday ee bashaarada ay soo gaartay runtii dareenkayga wuu isbedelay runtii macnaha ducada ayaan wadnay maadaama tobankii dambe lagu jiray ilaahay subxaanahu watacaala ducadeenna wuu aqbalay shucuurtayda runtii macnaha ma la koobi karo iyo dareenkayga sida farxadda aan u farxay runtii indhahayga ilma ay kusoo joogsatay dareenkayga ma la koobi karo insha allahu tacaala warkii uu yiri sheekadu ku dukade qabuurihiina ayaad soo dhaqaajiseen insha allahu tacaala galcadna galcadna wax ka dhacna waa ogadeen oo xasan tuurre iyo shataqay isla macnaha xawaaday waa ogadeen maantana macnaha bakti badan ayaa maanta iska daadsan cid idin ka naxaysan ma jirto insha allahu tacaala shareecada raxmaankana insha allahu tacaala mala dagaali kartaan walaal inta goori goortahay konton asgari oo idinka idmada ayaa maanta meeshaas taallo weerarkan ayaa dhabarjab kale oo weyn ku noqonaya ciidamada dowladda federaalka diyaargarow ku aadan munaasabada ciidulfidriga ee nugu soo wajahan ayaa laga dareemayaa wilaayadka islaamiga ah maxamed amiin ayaa warkan faahfaahinaya maanta oo ah maalinimo khamiis ah sagaal iyo labaatanka bisha ramadaan waxaa wilaayaadka islaamiga ah laga dareemayaa diyaargarowgii ugu dambeeyey ee ciidulfidriga dhammaan suuqyada wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa ka jira mashquul badan siiba carwooyinka goobaha macmacaanka iyo xarumaha dharka lagu talo suuqyada ceelbuur galhareeri buqa qable tiyeglow buulafulay buurdhuxulle bu'aale saakow jilib xagar kamsuumo jamaame kuunyo barow kurtunwaarey mubaarag iyo kuwo kale oo badan ayaa waxaa lagu arkayaa dad badan oo usoo dukaamaysi tegay sidoo kale waxaa magaalooyinka wilaayaadka islaamiga ah laga dareemayaa dad badan oo usoo ciid tegay magaalooyin ka baxsan oo ay muqdisho ka mid tahay marka aad joogtid wilaayaadka islaamiga ah ma jiraan isbaarooyin ciidan wadooyinka taagan oo dadka lacago weydiisanaya iyo dhammaan caqabadaha ka jira goobaha ay ka taliyaan ciidamada dowladda federaalka iyo shisheeyaha magaalada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa ka mid ah meelaha aan booqanay waxaana barqanimadii maanta suuqa ku arkay bulsho fara badan oo wax kala iibsanaya islamarkaana wejiyadooda laga dheehanayo farxad aad u weyn ugu horeyn waxaan la kulmay wiil dhallinyaro ah oo ganacsanaya waxaana uu iga warbixiyey badeecada uu hayo
magacaygu waa maxamed bakar cabdikeerow oo kusugan degmada jamaam waxaana joognaa degmada jamaam ee wilaayada jubbooyinka halkan waxaan ku qabtaa waxaan ku iibiyaa qalabka ay carruurta ku ciyaaraan dhammaan waxyaabaha ay ciyaalka ciidda ay isticmaalaan waxaa kalena halkaan ku haynaa raayadaha towxiidka ee lagu xirto si madaxa waxaa kalena halkaan ku gadnaa qalabka carruurta dhammaan oo dhammaystiran waxaa kalaan gadnaa ballooniga oo ilmaha ay ku ciyaaraan qoryaha moobelada telefoonada adii waxay dhammaystiran oo ciyaalka ku ciyaaraan waan gadnaa ka waran diyaargarowga munaasabadda ciidulfidri ee nagu soo wajahan aad bay u wanaagsan tahay magaalada way shidan tahay maalmihii ugu dambeeyey ee shan iyo labaatanka wixii ka dambeeyey magaalo aad bay u shidneed ee si wanaagsan loogu diyaargaroobayaa beled iyo baadiye inta waa laga imaaday magaalada aad bay u camiran tahay maalmahan bulshada maalmaha ugu dambeeyey si hadda kuu sheegay ee shan iyo labaatanka wixii ka dambeeyey aad bay bulshada u adeeganaysaa maanta waxay kaga daran tahay malahan ee bulshada aad bay u diyaargaroobaysaa ganacsiga ayaa kala socdo magaalada meel aad maraysa malahan aad bay magaalada u kala socotaa dadweynihii ayaa dadkii maxaa la jira kusoo xoomay magaalada way kala shidan tahay alxamdulilah ilahay ku mahadsan ee waxaan ilaahay subxaana watacaala ka baryaynaa inuu ciidan ciida ilahay nabad iyo caafimaad nagu gaarsiiyo barwaaqo inuu ilahay nagu gaarsiyo ilahay ka baryan insha allah ee aad iyo aad baan usoo dhaweynaa macaamiil badan aan leenahay annaga waxaa waay haddii aan nahay dadka suuqleyda ee ku sugan degmada jamaame aad baan bulshada usoo dhaweynaa waxaan gadnaa qalabka noocyadiisa kala duwan saan kuu sheega indhahagana ku arkayso ee maalmahii ugu dambeeyada mashquulkiyaa sii batay waxaa waay hadda kuuma soo koobi kari laakiin waxaan kuu sheegi karaa in bulshada aad ay nagu xiran tahay ee tuulooyinka baadiyaha iyo golaha meel walban laga imaanayo dadweyne aad u fara badan ayaa maanta magaalada aad ugu sugan dadkaasi oo micnaha ganacsyadoodii micnaha ay ka ganacsanayay qalabkaan hayno waxbay wax badan inaga gateen dadkan aad baan u dhaqaalaynaa waana soo dhaweynaa dadka ciiddii hore iyo ciidan labada ciidba magaalada waan ku ciiday farqi weyn aa u dhexeeyo ciidan waxay ciiddii hore kaga duwan tahay ciidan diyaargarowgeeda ayaa aad u badan waxaan lagu jiraa waqtiyadii micnaha roobkaana lagu jiraa alxamdulilaahi qabow iyo waxaan isku haysanay nimcayaan isku haysanaa insha allah ilaahi subxaana watacaala waxaan ka rajaynaynaa maalmaha soo socdo iyo saacadaha noogu soo wajahan ilahi subxaana watacaala ciiddii si farxad iyo reene ilaahi noogu gaarsiiyo waxaan rajaynaynaa salaada ciidda inaan nabad ku ciidin insha allah aan ku tukano insha allah sidoo kale meelaha aan booqday waxaa ka mid ah carwooyinka lagu iibiyo dharka noocyadiisa kala duwan carwooyinka aan tegay waxaa ka mid ah carwo bin shariif iyo carwo suhayfa waxaana halkaasi kula kulmay howlwadeennada carwooyinka waxayna iiga warbixiyeen waxyaabaha ay macaamiishooda ugu talagaleen ciidan magacii waa ibraahim bashiir maxamuud waxaana joogaa degmada jamaame carwaxda waxaa lagu iibiyaa dharka kala duwan rag iyo dumar caruurta iyo dadka waaweyn shoobinka shumacyada joodariyaalka ayu shay oo carwo loo soo doonto sida catarada shoobinka dumarka iyo ragga waxyaaba badana lagu iibiyaa aad teleefonada mimiriyada alxamdulilah rabbilcaalamiin eerfoonada alxamdulilah rabbilcaalamiin ayu shay oo magac carwo ah waxay qaadato waa lagu iibiyaa insha allah ka waran diyaargarowgeena ku aadan munaasabadda ciidulfidri ee nagu soo wajahan aad iyo aad baan u diyaargarownay degmada waad dareemi kartaa sida wax loo iibsanaya oo ciidda loogu diyaargaroobayo waa waxaan leenahay insha allahu tacaala xaaladda waxaa waaye aad u xadaaro badan waxa waan isleenahay boqolkiiba boqol insha allahu tacaala ciidda aad baan ugu diyaargarownay wax dadka ay macnaha sanadkii hore sanadkan dhar ugu duwanna waa u keenay alxamdulilah rabbilcaalamiin aad bay ayagana u adeeganayaan diyaargaroobi insha allahu rag iyo dumar iyo caruur waa laga wada siman yahay waxaan isleenahay insha allahu tacaala ciidan iidihii hore way noogu qurux badnaan doontaa way noogu wanaagsanaan doontaa insha allah
waxaan ka mid ahay dhallinyarada carwada soheefa ka shaqayso carwada waxaan ku iibinaa dhar iyo jiifaf aan ku iibinaa iyo sida elektroniga maasha allah aad iyo aadaan u faraxsannahay deegaanka sanadkan waxaan leeyahay si wanaagsanaa loogu ciidooyaa bulshadana aaday u wanaagsan tahay iyadana waxaan rajaynaynaa ciidan ciideeda kale ilaahay inuu si nabad oo samsaman ugu gaarsiiyo maasha allah aaday u fiican tahay waa waxaan leeyahay waa sanadka hore sanadka amuu ka fiican yahay isleeyahay abdacis aanteeda diyaargaroow waxaa umalaysa shacairta aad ay u fiican tahay sida raayooyinka hadda loogu taagay isheega dukaamada hortooda ee dabaaldega garoonka sida loo dabaaldegay oo walaayada aad ay ugu shaqaysay maasha allah waa arrin aad u fiican ciidan waxaan uu talagalnay tahniyo fara badan inaan siino oo aan u soo dhoweyno rag iyo dumar dhallinyaro carruur kulli in alla inta carwada ku xiran iyo inta ku xirnaynba inaan soo dhoweyno deegaanka ka tirsan horta dadka mar qaarkood waxaa waaye reebareebay banqanayaan iyaga naftirkooda in waxay noqonaysaa saacadooyin aad u qabato niow in isug aad dhahdo qofkan qofka kale kuu imaado cabdiyo maxaa kugu dhaca walaalo degdegaa ku jiro dadkii ciidiya hoosta ka soo gashay alxamdulilah dadka anna waa u tartiibiyaa oo waa si ay u kala horeeyaan u kala siiyaa adeega mashquul fara badan weliba oon la tiri koobi karin hadda saan kula hadlaya taadidaa ii joogo oo wax siiyo waxbay iga iibsanayan haa macaamiishayda oo qaali weliba aad iyo aad u qaalisan oo haddana aan jeclahay mar kastana oo ila shaqeeyo haa kula hadalsiin karaa haa laba ilaa hal kusoo dhow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu macaamiisha carwada ka mid ahay waa ka adeeganahayaa maasha allah carwada aad iyo aaday u fiican tahay waxyaalo kala dugan ayaal alaab kala dugan haddaad rabto alaabta jiifka fadhiga alaabta sidiioo kale oo wax walba nooc walba noocay ahaato dharkiioo kale maasha allah aad iyo aaday u fiican tahay waxaa ka iibsanayaa dhar camaamado kabo shaarar dhar noocayskiisa kala duganaa ka iibsanaya labiska ciidda loogu talgala aad iyo aad u wanaagsan yahay
sidoo kale meelaha sida aadka ah uu mashquulka badan ka jiro waxaa ka mid ah harqaanada lagu talo dharka noocyadiisa kala duwan waxaan gaaray goob harqaan ah oo lagu talo dharka ragga iyo dumarka waxaana howlwadeennada ay inoogu warbixiyeen mashquulkooda iyo heerka diyaargarowga ciidda
walaal waan dhowahay jasaaka allah kheyr magaceyga waa haashin maxamed isaaq run ahaantii inta waxaan ahay harqaanla oo talo dharka ragga ah iyo dharka naagaha maasha allah run ahaantii marka markaan kaaga hadla arrinta ayada ah waqti waxaan na soo hayay waqti ciid ah annagana waxaan diyaarinaynaa bulshadaan u diyaarinaynaa dharkii ay ku ciidi lahaayeen kasoo bilaab ah cusmaan ilaa shabcaan ilaa soon baan dhar toleyni ugu yaraan markay ugu yar tahay dharka ragga ah boqol iyo maasaad oon tolnay dharka naagahana waa laba boqol oo maasaad marka alxamdulilah ilaah ku mahadsan ka waran diyaargarowgiina ku aadan ee munaasabadda ciidulfidri ee inagu soo wajahan maasha allah mid lasoo koobi karmaa walaal waa aad iyo aad annagoo hadda alxamdulillah dad muslimiin ilahay naga dhigay oo haddana aan soo soonnay bacdigeed haddana ciidii aan rajaynayn inaan ciidno berito waan ku faraxsannahay dadweynaha dhammaan jamaama san hadda aan filayno harqaanleeya khaas ahaan markaan ani iska bilaa naftadeyda waan ku faraxsannahay ani iyo shaqaalaheyda aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay waana ku diyaargaloynaa insha allah inaan ku dadaalno sidii dharka ay ku ciidan lahayn dadka muslimiinta ah walaa wiil walaa gabar walaa habar kulli inaan ka farxin insha allah annagoo aan fiirinayno waqtigayna qaaliga ah bulshada way nagu xiran yihiin maasha allah kasoo bilaab deegaanka jamaama waxay hoostaga tuulooyinka ah waxaan ka soo qaadayaa sidii la yidhaahdo beliraxma manamoofa maxaa la dhihi jire meesha la yidhaahdo baambila ilaa bandarjidiid way nagu xiran yihiin aad iyo aad dharka raggaan u tolnaa naagahan u tolnaa ayakoo si farxad ah aana jecelna insha allah dharkooda inaan ku wareejina aan siino ayakoo ka qayb qaadanayaan ciidda waan soo dhaweyna waan soo wedhinaynaa waxaa iska jiro dad walaal ah miskiin ah waxba iska haysanin waan ku taakulaynaa dharka si bisi aan ugu tolnaa dharka fashionka waan tolnaa dharka naagaha kolleyt waxaan ku tolnaa markay u yartahay saddex doolar saddex iyo bar dharka raggana shan doolar maadaama aan ku toli jirin horaan toddoba doolar iyo wax lamid ah ilaa waqti kuleelaha lagu xisaabtama marka aad iyo aad ayaan ugu soo dhaweynaa dadka insha allah waxaana jecelnahay harqaanleyda inay dadaasho ay ku dadaalaan sidii ay ugu ciidan walaalaha muslimiinta ah maasha allah farq weyn aa udhexeeyo limaada maanta waqtigaan la joogo sida hadda arkayno hadda ugu dambeynta raayadahaan diyaarinayna raayadahaan diyaarinayna dharka ragga maraan mar horaan ka dhex baxnay naagaga waan ka dhex baxnay dharka annaga aan gashan lahayn iyo iyo qurxintii iyo raayadihii iyo waxaasaan ku dadaalahayna insha allah magacaygu waa cabdiqaadir maxamed cabdiqaadir waxaan joogaa degmada jamaame waxaan ka mid ahay harqaanleyda ku nool degmada jamaame maasha allah aad iyo aad ayaa loo dabaaldegaya ciidan sababta ah dadkii oo baadiyaha joogeen ayaa magaalada kusoo noqdeen waxaa dii roob aad iyo aad lagu barwaaqaysaday ciidda hore iyo ciidanna way kala duwan yihiin ciidda hore dadkii way kala guureen roobkii ayaa meelaha ka raadsadeen alxamdulilah ilaah hadda waan u nimceeyey dadka baadiyaha iyo dadka gosha iyo dadka magaaladan dhar ayaan u tolnaa dharka waxaan tolnaa dharka reeyeedka iyo dharka naageedkaba waan tolnaa maasha allah maasha allah si fiican ayaan ugu tacaamulnaa kastamarka nagu xiran waxaan u tolnaa dharka rageedka iyo dharka naaga waxaan tolnaa dharka sunnada ku waafaqsan waxaa jamaamo iyo dadka dego iyo dadka agagaaraheeda dego waxay ay xirtaan dharka sunnada maasha allah sida bakistaamada khamiisyada sarwaalada xijaabada waaweyn saakooyinka waaweyn ayaa xirtaan maasha allah maasha allah aad aad ayaan ugu soo dhaweynaa dadka wax haysta iyo dadka waxaan haysanin ma sinno waxaan ugu kala tolnaa qiimo kala duwan dadka masaakiinta qiimo kala duwan ayaan ugu tolnaa sida xijaabada iyo cabaayada dadka ugu tolno dadka wax haysta uguma tolno dadka masaakiinta ayaan kastoo waxa u dhinnaa lacagta qiimaha waxaan tolnaa dharka rageedka sarwaalo iyo shaarar iyo xijaabo iyo saakooyinba waan tolnaa jamaame waxaa hoostaga tuulooyin badan dadka tuulooyinkaasi ayaana qayb ka ah dadka ka dukaamaysanaya magaalada waxaadna arkaysaa waalidiin ehelkooda iyo carruurtooda u iibinaya dhar iyo macmacaan kadibna ku safraya mootooyin iyo gawaari degmada jamaame oo sidoo kale ah magaalo xeebeed ayaa waxa ay caan ku tahay waxyaabaha macmacaanka iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay reeruhu u qaybsanayeen kuwo guryahooda ku samaysanaya xalwooyinka iyo qaar ka soo iibsanaya xarumaha ganacsi ee xirfadda sare u leh howlahan deegaanka kunyo barow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ka mid a meelaha sida weyn diyaargarowga ciidda looga dareemayo waxaa warkan mar kale inoo hayaa mahad cubayd
ayadoo loo diyaargaroobayo marka ay dhammaato bisha barakaysan ee ramadaan ciidda nagu soo wajahan ee ciidulfitri almubaarak ayaan waxaan habeenkii xalay mikrofoonka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan la dhex qaadnay suuqa deegaanka kunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose waxaana soo waraysanay ganacsato kala duwan goobihii ganacsiga ee howlwadannada ku sugan aan waraysyada ka soo qaadnay waxaa ka mid ahaa carwooyinka lagu iibiyo dharka elektarooniga iyo alaabaha kale ee guryaha loogu talagalay waxaana ka mid ah carwa tawakal oo lagu iibiyo inta badan elektarooniga iyo carwa alxikma oo inta badan lagu iibiyo dharka iyo agabyada kale ee guryaha loogu talagalay waxaan ugu horrayn idiin soo gudbinaynaa waraysiga aan la yeelanay wiil dhallinyaro ah oo iibinaya carwa tawakal wuxuuna inoo sheegay waxyaabaha ay ugu tala galeen ciidulfitriga ciidda waxaan ugu talagalnay caruurta alaabaha sida dhistooladda qoriga iyo diyaaradda ayaan ugu talagalnay
qoryaha ka waran iyo bastooladaha diyaaradahaasoo kale baabuurta maxaa qiim ahaan iibinaysaa qiimo ahaan haddaba sidii markaas oo ay u kala qaalisan yihiin ama u kala raqiisan yihiin qaara waxay joogaan oo gawaarida oo hadda soo baxeen qaara toddoba doolar iyo bar toddoba doolar ah qaara shan doolar ah qaara saddex iyo bar ah waa kala noocee waa kala noocee badan yihiin waayay maxaad baaqo u diraysaa macaamiishaada ugu dambeyntii macaamiisha waxaan leeyahay u soo dhawaada meesha waa meeshiina qiimo dhimis intaba gacmo furan kusoo dhawaada sidoo kale alxikma two ayaan ku waraysanay mid ka mid ah howlwadannada ka howlgala xaruntaasi ganacsi wuxuuna inooga warbixiyey ciidda iyo siday ugu diyaargaroobeen carwadan waxaa la yidhaha magaceeda carwo xikmo waxaa lagu iibiyaa dharka dumarka caruurta weelasha shumacyada ay nooc wixii alaal wixii dadka u baahan yihin waa lagu iibiyaa carwo weyn oo weligeedna la yaqaano bay ahayd waxay ku taalla magaalada kuyo burro bay ku taallaa carwadu maxay soo kordhisay oo macaamiisheeda ay u keentay islamarkaana ciidda ay ugu diyaargaroobaysaa maasha allah halkan waxay u keentay marba casri baa socda oo soo baxa sanad walba waxbaa yimaada wixii ugu dambeeyey ee sannadan soo baxay ee ugu dambeeyey ayaanu keennay wadan magaalada waayahay fariinta aa macaamiisha u diraysaan idinku soo wajahan ee habeen dambe laga yaabo inay habeenka ugu badan oo wax idinka iibsadaan ay noqoto maxaad fariina u reebaysaan u diraysaan waxaan u reebaynaa macaamiisha waan soo dhaweynaynaa gacmo furan baanu ku soo dhaweynaynaa goobaha carwooyinka ah ee xalay aan tagnay waxaa ka mid ah carwa deeqrabi iyo xilkas halkaas oo aan ku waraysanay shaqaalaha kala duwan ee ka howlgala siday ugu diyaargaroobayaan ciidulfitriga ku soo wajahan mid ka mid ah shaqaalaha ka howlgala carwa deeqrabi ayaan waraysigan idinku soo maqan la yeelanay carwada waa magaceedu waxaa waaye carwa deeqrabi waxaana ku taalaa degmada kunya barow waayahay waxyaabaha aad carwada ku iibisaan si guud markii aad iyo dulmarto maxaa ka mid ah
dharka dadka waaweyn iyo dharka ilmaha yaryar iyo wixii ilmaha ay ku ciyaarayeen ciidda Ee, hadda waxaan usoo talagalnay dhar cusub oo hadda aan keennay oo dadka waaweyn ah oo habeenka ugu dambeeya insha allah aan u farxin doono waayahay wax qiimo dhimisa ma jiraan maxaad safariin oo macaamiishiina u diraysaan waa jiraan maantadan ay bilaabataba qiimo dhimista oo dadka qiimihii horeeto qiimo ka yar laga siiyo qiimo dhimista waa meel kasta waa gashay waxaa ka mid ah dahabka qiimo dhimista ku imaaday dharka sidoo kale macuusyaha suwaalada shaatiyada iyo wixii elektrooniga oo dadka u baahan yihiin dhan kulligood qiimo dhimista lagu sameeyey sidoo kale xilkaas ayaan ugu tagnay wiil dhalinyaro ah oo iibinaya wuxuuna inooga warbixiyey siday ugu diyaargaroobeen ciidda iyo waxyaabaha kala duwan ay macaamiisheeda u keeneen
Ee, xarunta magaceedu waxaa waaye carwo xilkas waxay ku taalaa ee, deegaanka kunyibarow marka carwada waxaan ku iibinaa alaabo kala duwan sida dharka elektriga maacuunta iyo qalabka ciidda iyo qalabka guryaha shumacyada joodariyasha iyo khasaalada iyo waxyaalo kaloo badan aada u badan waxaan u diyaarinay dharka oo noocyo kala duwan ah sida dharka dadka waaweyn caruurta iyo kabaha oo u badan yihiin marka waa- lama soo koobi karo inta ba- alaaba aan u keenay ciidda qiimo dhimis aada u badan aan ku sameynay alaabaheena oo badeecooyin kala duwan bilaha kale bisha ramadaan si gooni ahaan waxaan ku sameynaa qiimo dhimis marka macaamiishna waxaan ku sheegaya inay ka faa'iidaystaan bisha ramadaan ee, badeecadana aada aan u raqiisin doono insha allah goobaha ganacsiga aan habeenkii xalay tagnay waxaa ka mid ah meelaha lagu iibiyo macmacaanada oo ay ka mid yihiin xalwada iyo buskudka waxayna kala yihiin magacyadoodu xalwa kismaayo iyo macmacaanka sare ee xalwa boqolsoon waxaana waraysiga ugu horreyn ka hor bilownay mid ka mid ah howladeennada ka howlgala xalwa kismaayo halkan waa xarunta xalwo kismaayo oo lagu iibiyo macmacaanada kala duwan sida buskudka xalwada ladada qumbaha sisinta baalbaalooga iyo doolshada iyo waxyaabaha kale oo macmacaanka oo iidaha la isticmaalo Een, maxaa la dhahayay horta howsha waa sideedii ee, iidihii waxaan istic- waxaa la keenaa macmacaanada oo dhammaystiran aanan wax ka maqlin sida dadka ciidii ay u helaan macmacaan dhammaystiran oo magaaladana ku filan insha allahu tacaala ilaahay wax kaafiyo uma laakiin dadaal dheeraada ayaan sameynaa maalmaha ciida markay soo dhowdahay xalwada iyo buskudka ee maxaad iibinaysaan qaabkee soo cabirtaan Een, xalwada eh, maxaa la dhahayay kiilihii waxaan gadnaa afar dollar sida maalmaha kale oo oo l- aan iidda ahaynin sida loo gaday oo kale ayaan u gadnaa afarteeda dollar buskudkana waa iska laba dollar asigana wax weyn maahan macmacaanadan kalena een, hal hal dollar ayaan u xirnay bokiskii qofku markuu imaado asaaba arki doono sidoo kale macmacaanka sare ee xalwa boqolsoon oo dhowaan laga furay deegaanka kunyo barrow ayaan waraysanay milkiilaha iska leh goobtaas ganacsi walaal xarunta cusub ee magaalada soo korortay sanadkan gudaheeda la furay xaruntaas ilaahay subxaana wa tacaala noo suurtageli xarunta magaceeda waxaa la yidhaahaa xarunta xalwa boqolsoon baa la yidhaahaa
n maxaa lagu iibiyaa marka xalwo mar haddaad sheegtay ee ciidna ay soo dhowdahay islamarkaana diyaargarow badan oo jiro sidee ciidda ugu diyaargaroobaysaan maxaase lagu iibiyaa guud ahaan horta xarunta magaceeda macmacaanka sare ee xalwa boqolsoon baa la yidhaahaa maadaama maaragtay macmacaanka wax badan ay soo hoosgelayaano ayuu xalwadii iyo cabitaanadii iyo oo maaragtay kala nooc nooc ah oo qabow iyo kuleelba leh iyo ama biyihii leh amba maaragtay macmacaankii leh intaas baa lagu iibiyaa ka waran ee qiimaha aad gadaysaan marka ka waran maxaa iibinaysaan xalwada iyo buskudka intaba see soo cabirtaan qiimaha aan maaragtay xalwada gedayno xalwadu waa xalwa boqolsoon waxaana laga keenaa magaalada muqdisho wixii xalwadana waxaan ku iibinaa qiimaheer uu yahay ugu- ugu maaragtay ugu bannaan afar saddex yab aan la geli jiray hadda qiimo dhibis baan ku samaynay macaamiista waxaan ogeysiinaynaa inay maaragtay in lagu soo dhowey doono si hufan iyo si diiran intaba loogu soo dhowey doono
harqaanada dharka lagu tolo ayaa ka mid ah goobihii aan xalay tagnay islamarkaana aan waraysanay howladanada kala duwan ee halkaasi ka howlgelaya harqaanka xamse taylor ayaa ka mid ah meelihii aan ku hormarnay islamarkaana aan waraysi la yeelanay mid ka mid ah howladanadii halkaasi aan ugu tagnay
magaceedu waxaa la yidhahdaa harqaankan xamse taylor waxaana ku taalaa magaalada degmada kuunyo barow maasha allah diyaargarow aad iyo aadan ugu diyaargarownay waxaa waaye waana u diyaarsanaa ciidda waa soon dhaweynaynaa si wanaagsan anaga waxaan tolnaa dhar dharka ragga yaryar iyo waaweynba waan tolnaa ama khamiisaha bakistaanada saraawiisha saararka intaasaan tolnaa shaararka iyo bakistaanadoo kale qiimeynta legaa lagu tolaya shaararka kuwa yar yar waxaa lagu tolaa toddoba doolar i bar shaarka keliya waay sarwaalkana toddoba doolar dadka waaweynna laba iyo toban doolara lagu tolaa bakistan iyo sarwaalkiisa isagana lamid lawaa dadka waaweyn shan iyo labaatan afar iyo labaatan ilmaha yarna waxaa lagu tolaa toban iyo laba doolar ilaa iyo toban iyo afar doolar si u kala weyn yihiin waay waxaan leeyahay macaamiisheyda insha allah si wanaagsan adnila soo dhoweynayaa gacmo furan sidoo kale harqaanka cali eelaay oo ka mid ah harqaanada ku yaala deegaanka kunyo barrow ee shabeellaha hoose ayaan waraysigan ka qaadnay milkiilaha iska leh
way ku sugnaa carabo maqaasha lerow carabada ala elay lakatolow dharka regga ah carabadaas may ka taala deegaanka kuunyo barrow oo dharka regga laga tolo harqaamaha sida bagastaaniyooyinka sida sarwaalilka shaararka iyo kamiisaha futushaariyooyinka yaa ka tolaana dadka waaweyn shaararka may tolaana toban iyo saddex doolar haddii ba dhaman yihiin toban iyo saddex doolar waay haddii galuus ayana toban iyo lama doolar aa ka tolaana bagistaaniyooyinkana sida oo kale waa toban iyo shan doolar waay bagistaan keligiis een sarwaalkina laba iyo toban doolar waay kamiiska marka waan markaan kala saaro kamiiska marka kabka ah waa labaatan doolar waay kan kalena oo silimka asigana waa toban iyo siddeed doolar saasaan ka tolnaa dadkii macaamiltana aadaa uuna soo dhoweynaa si guud deegaanka kunyo barrow ee shabeellaha hoose ayaa waxaa laga dareemayaa diyaargarow xoogan oo dhanka ciidda ah warkii hore idin kala socoteen idaacadda islaamiga ha alfurqaan boornimadan waa inageynta